wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington qodobadaan caawa idiin hayana waxaa ka mid a deegaano ka tirsan dhulka soomaalida oo aroosada la gelbiyo marka laga soo baxo salaada subax ninkuna marka ugu horreysa ee uu xaaskiisa arko wuxuu la dhacaa ul marka gabadha la soo geliyo moodo ul yar oo labada dhinac ka jaran buu haystaa ushaa jaran ayuu saddex jeer ku dhufanaya marka dee gabadha waa loo gelbiyey subaxina gabadha ayada adeegeysa meelaha qaar dhaqamada waxaa waaye gabadha ayada adeegeysa subaxii guriga arooska weligeed may arag raggii gurigaas habeenka subaxa imaanaya ee dee hilibkii iyo soo doonanaya kumbiskii hilibkii wixii soo doonanaya ayadiba haddana u adeegeysa shar ushubaysa ma garat waa sheeko aada u xiiso badan oo salka ku haysa dhaqan iyo hidde muddo dheer soo jireen ahaa goordhow ayaad ka bogan doontaan heesahaan idiin hayana waxaa ka mid ah caawa iyo caweyska aynu ku bilowna ee nin hal abuura suugaan kala gedisan majaajilaysta ah islamarkaana ururiya dhaqanka iyo sheekooyinka soomaalida oo ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa caawa marti iigu ah barnaamijka caweyska washington haddii dhegaysta magaalada aad ku nooshahay internet-ka jiro dhallinyaradu social media ku wada xidhiidho oo weliba markay sheekaystaan kadib intuu jacayl dhex maro iyagoon weli isguursan la arko sawirro ay ku wada jiraan oo baraha bulshada lasoo dhigay geesta kalena waxaa jira gabdho iyo wiilal soomaaliyeed oo iyagoon weligoodii sarag guri la isugu soo hooyo gabadha la aroosayaa ninka guursanaya inamada kale ee arooska ka soo qayb galay kama taqaano wejigiisa ilaa ay ku aragto calaamado gaara oo muujinaya in ninkaasi uu ka duwan yahay ragga kale sidaasi daraaddeedna uu isagu yahay arooskii inanta guursanayay sheekooyinkan caawa loo kala bixi maaye soo qaata gambadhada iyo shaahiinna abwaan cabdirasaaq kabaxaay ayaana inoo haya cabdirasaaq magacaagoo dhammaystira noogu bilow intaynaan sheekooyinka iyo badweyntaa dhex gelin waa mahadsan tahay saara magaciigu waa cabdirasaaq ibraahim xuseen waxaana ku magac beenaya cabdirasaaq ka baxay waxaan ku noolahay magaalada dhadhaab ee hoos tagta maamulka gaarisa county dalka kenya waan gartay cabdirasaaqow maxaa lagugu bixiyey ka baxay kabaxaydu saare waxay igu baxday darawalnimo xoogaa nin darawal iska yara oroddoon baan ahaa marka dhalinyaronimana dee waa lasoo marayo marka dee darawalnimadii maarata xawligii dheeraa iyo warar dhoobada iyo wax la maraayo iyo waxyaaba noocaas iska ahayd marka nin socodkiisa dheeray unbu iska ahaa
aad baad uxafari jirtay malaha oo dadkaad siigada ku qasi jirtay markaad waddada marayso ha dee baabuurta hay-adaha waad aragtay darawal waxaan ahaa hay-ad marka baabuurta dheereeyad iyo kuwan cabdibilaha loo aqaano kuwa noocaas iska ahayn marka dee marka meel iga raacdaan ma aqaano ayada la igu wacayo baan arkay cabdirasaaqow muddo dheer baad ka shaqaynaysa xerooyinka qaxootiga dhadhaab nin hal abuurana waa tahay oo suugaan kala gedisan baad leedahay waxyaabaha kuugu yaabka badan ee aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto barnaamijka caweyska washington maxaa kamid a aad ba umahadsan tahay saar haddii aan ka dhaho waan ka sheekeynayaa dee sheekooyinka ila soo gudboonaaday waxaan aawo iyo hal barnaamij kasoo koobi kara maa lakin haddaan hal iyo mid laba kaaga sheego midda ugu horeysa waxaa igu qosol badneed mid ka dhacday xerada qaxootiga ee dhagaxley waa xere kamid ah yaha dhadhaab marka laba nin baa meel ku wada qayilayay nin iskaabula ee gurigiis marka qolkii waa lagu wada qeylaya roob baa imaaday roob aada u fara badan baa imaaday xilligii waxaa la gaaray xilli dambaa la gaaray marka ninkan guriga leh marka iskaabulada ahaa ma ahana ninka kale nin reer la ayuu ahaa laakiin xaafad xaafadaha dhagaxley kamid ah oo xaafad ugu fog marka ayada xaafadaha ah inta badanna dhagaxley waxay caan ku tahay meel waxay ku adkaalaa biyo lag biyaha soo gedisa markuu roobka yimaado waa meel daad badan soo gala inta badan marka wuxuu yidhi war haddii reerkaada wuu fogaaye xaafadaada aad bay ufogeyda roobkina wuu sii batee aniga jaadki waan dhamaystay waan iska seexana hadhow dee isoo garab seexo oo aniga gogol kale ma hayste joodargan yar baan ku jiifaaye kan ila soo seexo oo caaw iska bari buu ku yidhi maxaa la dhihi jiray waxba reer ka dhow aan roobka intuu ka fiiraya waad igu ogtuu dhahay marka kan jaadkiisi buu iska watay wuu iska qayilay wuu iska mirqaamay xilli dambe markuu joogo ayuu wuxuu isweydiiyey qolkiibuu toosh ku aftiimiyey karbuunkii ama tooshka uu ku aftiimiyey afartiisa gees wuxuu is yiri warneo ninkan hal joodarin uu ku jiifo hal go-na wuu hugsan yahay qabowgaa jiraaye maxaad hugsan doontaa buu is yiri adig ma fahantay roobkiina marka aad buu u da-aya marka ninka wuxuu sameeyey wuu baxay ninkii baa masquul usoo baxay hadduu sidaa yiri ninkii saaxiibkii ahaa de asaga u hurdayay ninkii uu yiri wartaqayla de iska joocaw inta bari ninkii ma joogo ninkii wuu soo kaajayey wuu soo laabtay hadduu hurdaya ku noqdo amin dambe ninkii oo socdo ayaa imaaday xilli tobanka saac meelaha ama tobanka saac ee bar waas yiri war haddaay mar aan soo kacay maadan joogin halkeed aaday de halka go-adaa go- baan xaafadda kasoo qaadanaya ma garat ninkii intuu baxay buu gurigiisii tegey ha gurigiisa wixii marka hore ka reebayna roob iyo daad biyo badan ba ahaayeen ninki wuu tegay xaafadii go-i buu soo qaatay wuu soo laabtay markaasuu kii baa qoslay wuxuu yidhi war walaal waxaad halkan u beriyeysa roobka inaadan ku bixin baan rabee maxaa ku soo celiyay gurigaada haddaa tagta warnimo taasaan isweydiinin buu yidhi inaan soo laabtada baan had iyo taasaan isweydiiyey ga- igu igu qoslisay marka waa waxyaabaha riyada midda kale saarwey waxaa jirta aniga horaan waxaa laga haya adduunka ayaa ugu calal adag haddii lagu weydiiye maalin maalmaha ka mid ah haddii lacala su-aashaas lagu weydiiye haddaan kuusii sheegaayo waxaad ku tiraahdaa dumarka waxa ragga rag baa gees lagu leeya waa been maxaa taa ku cadaynaysaa cabdirasaaqow waxaa sheekada aan ku cabirayaa gabar yar oo micnaha yar oo weligeed aan dad kale arkin oo gurigooda kusoo kortay baa meel duur aqal lagu dhisayaa marka nin ay weligeed arkin oo jaafajuglo oo intuu dhan yaha ayaabeso oo madow badan ba intii loo geeya aqal mugdi aadan laga soo tagaa ma garat ayay
marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa gab dumarka dumarka ayaa ugu calal adag haddii lagu dhaha calal adag iyo ugu calal adag ma fahamti marka cabdirasaaqow deegaanadaasi aad tagto ama dhulka aad marto ama ad aqoon u leedahayba weli ma jirtaa in gabdhaha nin aanay garanayn inta loo dhiso arooska iyo gurigooda markay tagaan un ay ugu horeyso ay arkaan
muddo bil ka horeysaan aroos noocaa joogayba haye marka waan waan waan aadaa miiga waxbaan sameeyaa wa agabki iyo waxbaan aruya hayankii dhaqan baan leeyahay oo wax qoraalle iyo wax baan sameeyaa oo miiga waaban isbuuc idil baan marrar qaar ku maqnaadaa bal hadda iga sidaa weeye marka ninkana wuxuu ku fadhiyaa gambar wuxuu u fadhiyaa dhinaca bidixda aqalka marka gabadha lasoo geliyo moodo ul yar oo labada dhinac ka jaran buu haystaa ushaa jaran ayuu saddex jeer ku dhufanaya marka dee gabadha waa loo gelbiyey subaxina gabadha ayada adeegeysa meelaha qaar dhaqamada waxaa waaye gabadha ayada adeegeysa subaxii guriga arooska weligeed may arag raggii gurigaas habeenka subaxa imaanaya ee dee hilibkii iyo soo doonanaya kumbiskii hilibkii wixii soo doonanaya ayadibaa haddana u adeegeysa shar ushubaysaa ma garat marka gabadha aroosada ah waxaa lasoo gelbinayaa marka laga baxo salaada subax ee waa beriga cabdirasaaqow bal arrintaasi sida ay ku bilaabanto iyo ilaa inta arooska lasoo gaadhayo nooga waran si dadkayna dhegaysanayay aan nasiib u yeelan inay deegaanadaasi weli dhaqankaasi kasii jiro ay socdaal ku tagaan ay u fahmaan ha sida horta inta badan wiilka soomaaliyeed marka uu aabihiis uu micnaha uu tusaaleynayo inuu guur u baahan yahay waxyaabaha u horeysa inuu muujiyo la rabo waxaa kamid ah inuu tinta goosanan oo tinta ay ku baxdo si ay u dhoo dhibsado inuu ninkan nin guur umeer yahay oo la ogaado inuu weli weli guursan micnaha hebel waa waa guudgoyntiisa haddii lagu yidhaho ama gabadhi maanta waa guudgo waa guudgoonteedii lagu yidhaaho gabadhina timihii waa u tidcan yihiin inta aysan reer yeelan marka gabadhina tinti tidcaneed ayaa la furfurayaa maalinkaas arooska ay tahay wiilkina tinti uu daysay ee fadhiday ayaa la jarayaa galabkaas oo waa loo qor jarayaa oo tintiisi baa la gaabinayaa waan gartay marka wiilkii iyo gabadhii ayadoo sheeko dhex marin siyaabo badan bay iskugu yimaadaan laakiin dhaqamada hadda gobolka aniga aan ka yimaado weli way jiraan waa dhow waxaan arkaya gabar meel raamo gudda la yidhaahdo raamo weyn waa raamadii weyneed waa meel duur ah oo aada u weyn ayaa nin baabuur ani aan leeyahay oo iga karaystay marka muddo waxaan socona masaafo ilaa boqol iyo lixdan kilomitr gabar baa meel reer geel geel geley ah baan u tagnay reerkii raashinkii baan ugeynay meeshii raashinkii baa lagu cunay gabar yar oo qurux badan oo weligeed aan baabuur arag baan gaari baabuur soo saarana ma garat haye gabadhana meel gobolka magaalada maxaadiisa mombasa gob magaalo ka shisheeso ayaa markaa loo hoyinaya ma garat waa la aroosaya inanta yar oo la aroosaya marka waxyaabihii micnaha ilo midka ilo yaabta waxay ahayd gabadhan baabuur weligeed may gelin micnaha ninka weligeed may arag laakiin dhegta ambaa wiilka gabadha weligii muu arag baabuurka markay soo gelayso bas ayuu arkay wallahi waan weydiiyey waxaan ku yidhi gabadha miyaad miyaad weli hore u aragta maya weli uma arag buu yidhi hore waa fahamta sooma marka sidaas oo kale aroos kale oon maalin muddo bil hadda laga jiro ayadana aan aadnay waxay ahayd sidaasoo kale wiil baa imaaday aabihii baa magaalada deganaa wiilkiisa geel buu u dhaqaalenayay gabar buu u doonay dhaqanka inta badan wiilka aqalka waxaa la geeyaa kow iyo tobanka sida hadda aniga gobolkan aan joog kamid tahay kow iyo tobanka galabnimo oo labaiyo tobanka guriga la geynaya waa laga soo tegayaa sidii aan kuu sheegaya dhinac asagoo fadhiya ayaa la rabaa in hurdo loogu tago waa ceeb ninka markay dumarka soo qaadayaan waxay soo qaadaan hees ay soo qaadaan ayaa jirtaa waa taqaanaa taas soomaalida dhan bay ka kooban tahay nabi allow xabiib allow nuur allow wax saas ay soo qaadaan gabadha gurigeeda markii la keenayo marka markuu ninkii maqlo dumarkii oo inantii soo gelbinayo ayuu deetna gambar buu ku fadhiisanayaa guriga geestiisa bidix bidix buu fadhiisanayaa dhanka bidixda ayuu fadhiisanayaa maxaa la dhihi jiray asagoo fadhiyo oo cimaamadiisii wixiisii garabka u saaran yihiin ul yarna gacanta ku haysto ayaa la soo gelinayaa gabadha dumarkii kale may la soo gelayaan mise iyadoo keliyun baa lasoo dhex gelinayaa guriga way la soo gelayaan laakiin kuma daahayaan way kasoo baxayaan dhaqsa marka inantan la gelbinayo ee aroosada ah inankan bidixda fadhiya guriga gambarhka kusii fadhiyaa markay inantii soo gasho isagu muxuu gabadha ayaa gobasha loo mootinaya gobasha gabadha ayaa loo mootinaya oo lagu fariisiinaya marka kadib ayuu ninka raalli looga yahay inuu gabadha iyadoo gobasha ku fadhido kadib waa laga baxayaa markii laga baxo wiilka iyo gabadha barashadooda waxay ka bilaabanaysaa inuu usha saddex jeer ku dhufto waa fahamsamaha ul intee la eg markaa usha waa ul yar yar oo la eg qofka aan buurneyn qof aan dhahno sideedoo kale caato mani aragtida
marka ul yaroo xoogaa dhuuban buu soo qaadayaa markaasuu inantii la dhacaya ayuu saddex jeer uu dhag dhag ka siinaya marka baaritaanka aan sameeyey xaguu kaga dhufanaya walaalo iga raaleaho cabdirisaaqow xaguu kaga dhufanaya markaa usha garab maha usha xanuun maaha ul nabar u yeesha ma aha haye ul nabar u yeelaysa ma aha qofka waa ul yacni maxaa la dhihi jiray communication ama wada xiriir baa meesha ka bilaabanaya marka usha yar buu garabka kaga dhufanaya meesha ilaa jaceyl ma yeelina qofka hadda hadda kugu horeysaa soo maahan midda kale marka garabka ayuu saddex jeer ul aan xoog ahayn oo xanuun badanna aan lahayn ayuu dhag dhag dhag ka siinaya gabadha marka xoogaa aniga waa necbahay sheekada inaan inta badan sheeg waayo qaab oo dumarka laga nixinayo gabadhan ama shimbirka laga duulinayo waxay soomaalida yidhaahdo oo irdhagoyn ah waan laga irdhagoysiinaya inaa inaad dumar tahay aqoonso camal baan aniga wixii baaritaan ama dee waxa waxaa laga saarayaa qaladii iyo baqdintii ay gurigan cusub ka qabtay baa laleeyahay kani waa gurigaagiie salka dhig usha maxaa xigaya markaa usha iyada wax ma ku dhufanaysaa sidee tallaabooyinka u dambe markaa kadib ay qaadayaan may may meeshaas ayada wiilka ay gabadha waxba ma dhex mari karo ilaa habeenka dambe gabalka uu dhaco gabadha waxay u gudagelaysaa in ay ay kasoo baxdo aqalka sida inta badan dhacdo dhaqamada hadda aan ku sheegayana xiliyadan caadi ma aha waa xili waa dhaqamo sii dabar go-ayo maxaa la dhihi jiray gabadhu marka adeeg baa laga rabaa ilaa saar gabadha waxa subax loo keenayo waa inay maalinka u horeyso ay adeegato gurigeeda ee alaab ayada ee aqalka carooska iyo aqalka hooyadeed hadday inan la yaal tahay ay ka adeeganayso ma garatahay ama dadab arooskeeda dadab u yahay aroos lagu dadab galay ma garata waan gartay a marka marka inantii maalintii way adeegaysaa inantii markaa la keeno inankii uu dhowrkaa ulood ku dhufto waxay ka mid noqonaysaa qoyskii gurigu waa gurigeedii xaqlay noqotay laga bilaabo iminka way adeeganaysaa caawa markaa reerkii isugu horeynayso oo ay markaa nin iyo xaaskiisii oo rasmiya noqon ha ha dhaqidii dambe marka waa tahay sheekooyin xiiso badan ayuu inoo hayaa cabdirasaaq kabaxaay oo aynu qaybaha kalena ku maqli doono barnaamijyadeena soo socda welina waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka caweyska washington toddobaadkii hore intiinii nasiibka u yeelatay ina dhegaysatay barnaamijka caweyska washington waxaad ku maqasheen waraysi aan la yeeshay cabdiqafaar ciise cali oo ku sugan gobolka californiya ee dalka maraykanka cabdiqafaar wuxuu curunta heesaha soo bilaabay isagoo aad u da-yar oo ku jira dugsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo heesihiisana waxa qaada qaar ka mida fanaaniinta ugu caansan soomaalida waraysiga qaybtan caawa halkii ayaynu ka sii wadaynaa cabdiqafaarow waxay inoo joogtay adigoo xamar tegey balse markaa fasaxii iskuulka uu dhammaanayo oo aad gaalkacyo ku noqonayso markii aad noqotay heesihii ma sii waday mise halkaasaad ku hakisay may markaan noqonay riwaayad baa dhignay riwaayadda waxaa heese badan baa ku jiray laakiin waxaa ku jirtay hees la yidhahda cayn bacayn cayn bacayn adduunya cayn bacayn markaa bagagaada xamar buu dib ugu soo laabtay heesii buu haddana heesaha hergalay kaga qayb galay markaasuu wuxuu ku noqday ka koowaad adaa usoo dhiibay markaa heesta ha ma keligii baa qaadaa mise qof- keligiisa ahe Ha.
keligi waa keligii ahe
مدبر عدادي مدبر عدادي عسيت ما ضروري عدي وحياضي عدي وحياضي عديون المالا عيريون الوايا وابوكو عدادي وعسر بعدينا وابوك وعدادي وعسر بغديناك عديون المالا عيريون الوايات وابوك وعدادي وعسر بغديناك وابوك وعدادي وعسر بغديناك hooskaday tilmaantu waxay riftu saaliyo sayidkii codkiisi hooskaday tilmaantu waxay riftu saaliyo sayidkii codkiisi
Eh, markaa kadib fanaaniintii xidhiidh ma yeelateen oo ma isku soo Maya.
dhawaateen Haye.
maya ku- kuma ku- kuma dhex jirin anigu kuma dhex jirin marka waxaa dhacday marka aniga allah naxariistay waxaan ma- hees baan sameeyey ilmaha saa u weyna ma ahayn allah naxariistay cumar nuur cabdi marka waxaan malay intuu cod u sameeyey hahe buu wuxuu igu yidhi waxaan u dhiibay eh, xareere ismaaciil duniya marka waxaan u malaynayaa mataanaha iyo ma waxaasaa la oran jiray laakiin dalabaadka soo gashay waa hubaa laakiin Mm.
ma- yani di- uma sii dib uma sii raacin waan gartay markaa kadibna marka kadib hal mar baan isku joognay iskuulka saraan dhiganay iskuulka jawhar baan ka dhiganayay marka waa lagaa soo bedelay iskuulkii xamarka gaalkacyo kusoo dhamaystay markaan xamar dhamaystaan baad- kasoo waa kasoo guurahaa marka sanad baan howlwadaa joogay marka dambe jawhar baan tegey marka habeen baa waxaa dhacday annagoo xaafadeydii joognaa waxaa noo yimid adigu rag dhowra haye marka raggaa waxaa ku jiray eh, salaaderbi anigu saa isuma aan aqoon salaaderbi iyo salaad nin xanuun la odhan jira shardi Mm, ha iyo iyo nin la odhan jira cabdicasiis daqare allah u naxariiseyo mhm, iyo axmed cali cigaal haye iyo dhowr qof oo kale mhm, meesha baan cabaar iska sheekaysan waa iska fadhinay oo waa lagu kala tegtay xaafadii aniguna markaa ballan baan lahaa haye laakiin guriga waa ka tegi waayo maadaama ama ragnood ma dul joogo mhm, markaa wuxuu noo qaaday oo meesha ka qaaday ama heesta la yidhaahdo batalaale oo aan markaa ka hor cidina maqal haye heestii ballankii iyo farintii arrintii ugu taagnayd mhm, iyo heestii markaan maqlay hahe iyo dareenkaygu isku isku shareeray marka xagde waagaas teleefon ma jiro baabuur kugu yahalaa ma jiro si aad u tagto oo tidhaahda arrintii imaan kari maayo ama waktigii ka baxay ma jirto mo hahe marka heestii markuu kamankii abuu ku tumaayey markuu heestii dhameeyey mhm, yaan qalin iyo waa buug meesha iyo lasoo qaatay haye marka waxaa sameeyey hees la yidhaahdo gobaad isagaa ka qaaday raadiyaha waan saa u gartay mala marka heesa waxaan ka bilaabay maadaama heesa heesa waxaa ku jirtay batalaal waxaa ku jirtay bowdhariba caashiq batalaal inuu dhubo lasoo booqdo ma og hahe marka ana waxaan ka bilaabay inta gabay kalgacal iyo heesa kabalka guuxi lagu tumo gurbaanka iyo maasida garab saar gibilkayga caashiqu marna kama go-ayo ka gaboobi maayo gocashadan la ooyey ilmadeeda gabax tiri gubi mayso ruuxan gantaalaha jacaylkiiyo soo marin gaboonki halkaasaan marsiiyey heestii gobaad haa galabnimo cadceedo godkii ay ku hoyan layd sii dhigatay gogosho moodii guduudnay ku mariintay geedaha dayixuna garkaa kale ka guddoomay nuurku habeen soogalkiisa iyo maalin gelin dambeedka gacmaha ay isa saareen oo ay isnabadgeliyeeyeen marka isagaa inta saa u fiiriyay inagoo wali meeshaa ka kicin buu yidhi tan bagaag baa markaa nala joogay markaasuu yidhi axmed baa yidhi mee tan aniga hala ii daayo saana waaye marka xataa masii lafagurinoo yacni wax masii rogrogina intayaan meesha fadhin intaa ku qoray bay ahayd ayaad u dhiibtay Mhm.
markaa maalintii aad shartay waa lagaa cafiye aad iyo aad aad si weyn aad iyo aad
waa gartay markaa heese kale ma samaysayo inantii ma u samaysay aad ma marka actually mar marka actually dugsiga sare waaba dhameeyey saan umalaynaya imtixaankii waxaan sugayay Ha.
markaa kadibna waa soo baxayba soomaali baa kasoo tegey haya soomaali markaan kasoo tegay sacuudiga annagoo joognaa nin aanu qaraaba ahayn allah u naxariista hadda waa dhintay Mhm.
cali cali shira la oran jiray hahe yani ii yimid buu meeshu lagu soo maray isagoo jarmalka ka yimid markaas wuxuu yidhi nimaan isnaqiinay actually dadkii gabadhaba waan isnaqiinay Mhm.
Ee, markaasi aan meel baan abaar baan sheegsana waxay waniyo ahayn ninkii cabdiweli ahaa Mhm.
qayladiisi in adeeruma wax naga tiraahdid buu yidhi.
marka nin Beri- kale oo aad idinkoo dhan garanaysin oo saaxiiba tihiin baa laga hadlaya oon labadiina Baa laga isla had- jooga baa midna la- ahayn midna ahayn baa laga hadlaya haya
marka gurigaan kusoo soconnaa gurigaan deganahan kusoo soconnaa Mhm.
intii aan guriga kusoo soconaan iska madaxayga saa uga soo marka waaga ama cajalada wax lagu duubi jiray ama waraaq baa la qori jiray mo- markaas badan ama sacuudiga oo kale cajalada dadka fariimaha loogu diri jiray Mhm.
gurigaana mid meesha baan fadhiisanay cabaar baan iska sheekaysanay marka de- gabadheena waan aqiinay ninkana waan aqiinay sheekadoodana wax badan baan kala socday haya marka eh, heestiiba he- ah, marka ismaba lahayn hees bay noqonaysaa waraaq oo kalaan islahaa maarag u dir u dir waaya marka markaasaan ku yidhi eh, inuu beer jacayl oo kalgacayl ku baahiya hadallada baroorta iyo boogaha damqinayaan Mhm.
uu ku baabay maqalaye ila ninkaana ii sheegoo yidhi ninka qayladiisi waan meel ninka warkiisii baa lagu keenay ina- inuu- in xaaladi ku taagan tahay aad aad iyo aad aad iyo Haye.
aad miyaad weli basaataa baxnaanadu sidee taha allah yow kusama bixi Mhm.
marka markaa cabdow beri samaadkii marka sheeka bareley kaftan la isla beegsado ma baraarugsaayo baholyow ma oyda haya halkaasay martay marka anigu isma lahayn ba hees bay noqonaysaa waxaa la ii sheegay marka markay cashiradii meeshii tagtay Mhm.
in niman fadhiyo oo ninkii heesta ku arrin farrintu ku socotay laftigiisu ku jiro oo nin eh, musician ahayo waa beri hobolada ka tirsanaa siciid xarawe la oran jiray ku jiro oo meesha fadhiya inay dhegaysteen Mhm.
markaa siciid xarawe inuu yidhi war heesta arrinta aan aniga hala ii daayay anaa codaynahaye haya
adigu wuu codeeyey markii dambena khatra daahir baa qaaday aniga khatrana marka hore caadi baan isu noqino laakiin heese uma andhiibin taa ka horreysay deetana markaa sidii baad qurbaha uga sii fogaato de adiga ilaa north america yimid imkana maraykanka jooga haahe
Thank you.
heestaasi iyo codka fanaanada khadra daahir cige ayaanu dhegaystayaal idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaano allah Thank you.